kumanaan kun oo qaxooti ah ayaa weli kusii qulqulaya qaaradda yurub kuwaasoo intooda badan ay ka imaanayaan dalalka syriya iyo afghanistan wadamada jarmalka iyo ostriya ayaa irdaha u furay wadankooda in ay qaxootigaasi soo galaan cabdiraxmaan maxamuud ismaaciil waxa uu ku nool yahay xero qaxooti oo ku dhow caasimada hungari muddo shan biloodah sahre cabdi axmed ayuu uga waramay qulqulka qaxootiga
wasaara waa maasanta waal waxaan ku sugnahay magaalo la yidhahdo bijka oo hungary ku taala oo cam ah meeshaasaan kusugnahay imise bilood ayaad adigu halkaasi joogtaa anigu waxaan joogaa lix bilood baan joogaa oo camka ku jiray budapest waxay ii jirtaa labaatan daqiiqo aad bay ugu dhowdahay budapest waa gartay bal waxaad iga warantaa marka qulqulka dadka ee idin dhaafaya xaddi ahaan maxaad ku qiyaasi lahayd number aada u badan weeyaan afar iyo afartan iyo sideedii saa lasoo dhaafay ilaa kumanaan toban kun oo qof meelaha baa soo galay qiyaastayda camkan aan joogo afartan iyo sideedii saacadood ilaa lix boqol oo qof baa camka keliya lagu soo qoray oo yimi kadibna waxa weeye way ka noqdeen way ka fakadeen oo dib bay unoqdeen waxayna aadeen xuduudda ustri iyo hungary udhexaysa oo gior la yidhaahdo halkaasay aadeen waa gartay xuduudda in yar ayay ku jirtaa sida aan filayo waxaad bal iga warantaa marka dadka marka ay aadaan xuduudda austri xaggee bay usii tallaabayaan okay xuduudda aniga waxay ii jirtaa qiyaas ahaan laba saac iyo badh dadku markay aadaan xuduudda ustri xuduudda gior meesha la yidhahdo ustri iyo hungary waxay wasii tallaabaan waddanka ustri la yidhahdo halkaas waxay ka galaan westi yurub bay ka galaan galbeedka yurub oo hadafkoodu ahayd inay bilaa faro wa bilaa fare ay ku aadaan galbeedka yurub halkaas oo waxa weeye qof walba rajadiisa iyo nolosha misigu wax u rabo inuu ku noolaado wadanku ku noolaado marka maxay uga firxanayaan wadankan siiye xerada qaxootiga ee dadka lagu qaabilayo hungary maxay uga sii gudbayaan dadka qaxootiga dadku waxay leeyihiin hungary waa wadan dhaqaalihiisu aada u yar yahay east yurub weeya bariga yurub marka qaabilaaday ay rajeynayaan kama helayaan halkan halkan waxa weeye dhaqaalo iyo degaan accommodation ay degaan iyo dhaqaale ka heli maayaan marka waxay ugu weyna ka cararayaan waxay leeyihiin in hal safara lagaga qaado halkan wadankan wuxuu ku jiraa european union marka dublin waxa la yidhahda dublin la yidhahda saxeexen marka haddii halkan fara lagaga qaado noloshii rabeenna kama helayaan oo dhaqaale iyo degaan ah hadhow markay yurub kala tagaanna waa lasoo dhibood garanaya qofkii oo halkaa mashkuulada ku noqonaysaa qofkii waxay noqonaysaa noloshiisi inuu haddana ha tago lasoo celiyo tago lasoo celiyo oo halkaa uu rajadii iyo noloshuu qabay halkaa uu kulusgareeyo oo ku waayo waa tahay markay hadda soo gaaraan oo kaleeto budapest ama hungary markay soo gaaraan oo dalka serbia dhankiisa ay kasoo galaan dadkan waxay usii tallaabayaan hungary sa ad sheegtay uga sii tallaabayaan austria iyo meelo lamida marka ma jirtaa in fare laga qaado dadkaasi la celinayo mase way iska soconayaan oo wadamada yurub hadda farahay ka qaadeen okay waxa weeye fara waa lagu waa laga qaadaa waa lagu khasbaa in fara laga qaado askartu aad bay ugu waxa weeye way way ku goodiyaan waxay yidhahdaan farilooba iloo fara dhiga waa xeer weeyaan qofkii aan dhigin waxa weeye waxaan serbian dib ugu celinaynaa ama xabsi waan gelinaynaa marka waa dhibaatadaas waa lagu khasbaa laakiin beryahan hadda saddexdii beri lasoo dhaafay kumanaan qof baa bilaa fara kusoo galay dawladdii iyo numberka xaddiga faraha numberka faraha badan baa wuxuu keenay in ay dawladdii ay ciidankii control kari waayaan marka number badan baa soo galay iyagoo bilaafrana kusoo galeen bilaafrana waxay ku galeen west europe bay uga gudbeen gartay marka dadkaasiyay u badan yihiin dawladee okay dadka boqolkiiba sagaashan waa suuriyan weeyaan numberka kalena aad bu numberada kalena aad bu uyaga waxaa kuxiga afghanistan waxa weeye african soomaali baa ku jirta iyana marka laakiin numberka ugu weyn waa waa suuriyaan soomaali intee in leeg ayaad aragtay adigu intaad kaamka ku jirtay soomaali anigu waxaan arkay wax tobaneeyo ku dhow baan arkay markaan waraystay dadkaasna waxay yidhahdeen aad baan ugu yarnahay oo numberska aad baanu waxaan odhan karaa qolkiiba hal laba wax noocaasaan ka nahay numberka kasoo gudba serbia oo hungary marka dadkaasi ma syria ku noolaayeen oo dadkaan horey usoo raaceen mase meelahan dhexe kasoo raaceen ma meelaha dhexey kasoo raaceen waxaa ilaa greega laga soo baxaa kadibna meel macedonia la yihahda la yimaada serbia wadooyinka halkaas laskaga soo dhacdhacay ee dad meel ka wada yimi ma aha soomaalidu halkaa suuriya kama imaaneen meelahaas iska- eh, suuriyaanka iska helan eh, eh, ku luleen waxaad iga warantaa dawladaha yurub waxaa isbedelay go-aankoodii qaar ka mida oo qulqulka qaxootiyada waa iyaga fasaxayay hadday noqoto hungary austria iyo eh, jarmalka oo kale marka isbedelkaasi maxaa la dareemayaa afar labaatanki saac ee lasoo dhaafay marka xuduudaha loo ogolaado inay dadku gudbi karaan waxaa la dareemayaa eh, isbedelka qaxooti aada u fara badan oo qulqulaya oo sida mawjadaha qulqulaya oo kasoo gudbaya eh, serbia oo halkan hungary soo maraya oo ujeedkoodu yihiin inay galaan eh, galbeedka yurub oo kuwaas oo waxa weeye bilaafara ah marka mawjado aada u badan oo qaxootigii hore aanu markaan joogay eh, hungary aanan ku arki jirin baa haddeer ku arkayna waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan maxamuud ismaaciil oo ku nool xero qaxoontiyo u dhow caasimada dalka hungary ee budapest oo uga warramayay saare cabdi axmed xaaladda qaxoontiga halkaasi ku qulqulaya